markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobadaynu ku soo qaadan doona in ku wada dhegaysan doonna waxaa ka mid a aniga waxaan ku dhashay haddaan ku bilaaba suugaan goorbarqaaho bishu ay sidee tahay aniga iyo beernula iskumana soo bixin soo barashadeedii iyo bilashadeedii buundada cayaartee beled weyn ku taali biyo luulata guudkood bartankeeda maahay bartii qoonaa iyo baarka lahayd baa ku dhashay beledweyne kasoo bilaabataa noloshaydu halkaan ku dhashay waa beledweyne horta waa fanaanka mahadgelin horoo caawa barnaamijka inagula caweyn doona islamarkaana inala wadaagi doona sheekooyin iyo weliba suugaan kala gadisan waxaa kaloona caawana idiin hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay cawaysi wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaanu gelin qaybta halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka gelin hore bal marka hore aynu barnaamijka ku furanno codka muuse ismaaciil iyo weliba saara mire
adduunyadan barkeediyo dhankiisa aadamida adu beri arkaada si lahaadiyo oqolaalku ruuxuga bedel kaaga dhigila dhigila bedel kaaga dhigila dhigila adiga bildhalatay ee baalka eega ada calabti kaa bari igu kaa ballagaya iyadana ku beera iyadana ku beera adiga bildhalatay ee baalka eega ada calabti kaa bari igu kaa ballagaya iyadana ku beera iyadana ku beera niyan kaa bogsanaya sida beer la jarina niyan kaa bogsanaya sida beer la jaribaan abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta sahra mira iyo weliba muuse ismaaciil islamarkaana aynu barnaamijkeenna hore uga sii soconno oo aynu weliba gudagalno xubintii hal abuurka iyo heesaaga uu caawa martii inoogu yahay fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore isagoo maad inala wadaagi doona qaybo ka mida waayihiisa fanka iyo weliba qaar ka mida heesaha ku luuqeeyo iyadoo dhegaystayaal qaybtani aad tii ugu horraysay ayaa marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa mahad waan dhowahay waanaad mahadsan tahay walaal aad iyo aad waa ku soo dhaweynayna mar kale caadiyan magacaaga waa mahad maxamed nuux laakiinse waxa ku raacda oo ay dadkuna ay ku garan og yihiin ama ay ku yaqaanaa nays caan ah oo la yidhaahdo gelin hore aroortii maxaa ku galay mahado se naanaystaasi xaggee kaaga timi niyo su-aasha in badan baa la isweydiiyaa gelin hore niyow haddii waxaa ii galay aan ku warrameen shaqooyinka bini aadamka ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi horta habeenkii waa la hurdaya waxa la qaban karaa wajacalnaa leylan libaasan wajacalnaa nahaaran macaashan macaashoo dhame aroor buu dhacaa waad igarata aad iyo aad xagga shaqooyinka ayaan waxaan ugu lahaa hal hays xagga ballamaha warmaha marka qofka ballanno war halkiima waxaa ma qabatay gelin hore war riboodkaa ma dirtay gelin hore war halkii ma joogtaa gelin hore waxa waxa gelin hore at the same time anigu had iyo goor waxaan jecela marka hawl la qabanayo xagga dambe inaan space ka dhigto xagga hore barashada iska saaro gelin horeba wax walba inaan qabto wax walba gelin hore gelin hore marka halhayskaasaan u leeya gelin hore horta saasay igu baxday marka marka wax kasta aroor baad ka farxalan jirtay xil horaad kasoo dhamaanaysa aroor un maaha ha hataa hataa habeenimo waxaa ii dirayso waxaan jeclahay ballanta inaan gelin hore tago haddii ay sideeddaan ballansannahay toddobada iyo afartan miniid waan joogaa hawlba ii diraysaa xagga dambe inaan sbace ka helo gelin hore waa hagaag waa hagaag ah aad iyo aad baan ku fahmay may fahamtay meelo badan meelo badan xataa wax walba gelin hore ina dhacaan baan jecla hamuun baan qaba hamuun baan leeya hamuun gelin hore wax dib loo dhiga ma rabo
wagaag maad haddaynu hore ugu sii soconno haatan hargeysaad ku sugan tahay fanaaniinta haatan sida fiican loo dhegeysto ee sugaanta cusub soo saaraad ka mid tahay haddaynu noloshaadii hore aynu dib u yara milicsano mahad ahaan saad ku sahana qaaday iyo weliba fankaaga
aniga fankayga horta wuxuu ka bilaabmay gabiley haddii aan kaaga warramo aniga waxaan ku dhashay haddii aan ka warramo meesha aan kasoo bilaabatay nolol ahaan aniga waxaan ku dhashay haddaan ku bilaabo suugaan goorbarqaaho bishu ay sidee tahay aniga iyo beernula iskumana soo bixin soo barashadeedii iyo bilashadeedii bundada cayaartee beled weyn ku taali biyo lulate guudkood bartankeeda maahayd bartii qoonaa iyo baarka lahayd baan ku dhashay beledweyne kasoo bilaabataa noloshaydu halkaan ku dhashay waa beledweyne horta yaraan baan kaga soo dugsigii hoose dhex halkaasaan ka bilaabay reer beledweyne waan salaamayaa qoonihii iyo biyo cadowgaha wada garanayaan halkaasaan anigu noloshayda kasoo bilaabatay meelaha aan ku soo barbaaray aniga aabbahay lale wuxuu ahaa aabbahu minteriyaanka u shaqeeya sanadkii ama labadii sanaba waa la bedeli jiray marka haddaan saada iminkiintii meelada kusoo noolay soo sheeg xaqiiq dadku ma rumaysan karaan beledweyne meel garasyaan la yidhaahdo jalalaqsi qoryooley allahu mustacaanay xamar oon kusoo dambeeyey markii dambe ku barbaaray waan kasoo guuray dagaaladii markay dhaceen dagaaladii maraykanka iyo u s c dhexmarsay baan kasoo wareegay gabiley baan imid aniga gabiley ba fankayga ka bilaabmay aroosyada gabiley ayaana u noqday actor laba nin baa ii tumi jiray marka waan salaamaya mid ugu dhintay allahu naxariisiya mukhtaar xasan banas aniga iyo gabadh la yidhahdo nimcaha xasan canjeex oo imika heeso macaan soo wada nimca salwa ayaa aroosya ka bilownay heeso xilligaa intaynaan aan u gudbin qaybaha kale noloshaada inaan taa gabile ka bixin de kale waaye waayuunba ahayd heesihii lasu maaweelin jiray haddaynu dib u milcisano heesihii beriga aroosyada aad actarka kaga ahayd eed bulshada ku maaweelin jirtay maxaad ka cabsataa waan salaamaya nimca salwa ayaa iga qaadan jirtay waxaa noo timi jiray ninkaan kuu sheegay mukhtaar xasan barre iyo iyadoo qaaya imika waxaa nool isna noo timi jiray ustaadka weyne nuurdiin cali amaan waan salaamayaa haye heestii waxaa ugu horreysay reer jabuutiga ahayd waxaa dhiiga iga shubay dhana rogay naftaydii gaaro waa la dhaadhacay oo si kale marka loo sheega la yidhaahdo alla dheeridaayey dhulkan maad ku noolayd madhadhaaba culusba ina kala dhexyalood soo dhaafilaadahay soo dhaafilaadahay heesaasaa ka mid ahaa heesta kale xamcal cigaal qaade ee adiga idhalan rogaye baararararara marka dhabanadaadiyo dhaarararara heesaasaan ku shidi jiray aroosyada ha igu dhaafin hawlaha adiga igu dheliye
war adiga naftiyaaga adiga igu dheli wardi adiga lagaa soo dhaweyn sharo adiga naftiyaaga suugaanta in badan baan ku arkaa adoo heesayo ya waad ku fogtahay heestaha heesaha maraawa waa hagaag mahad waa waaye waaye kuwaasina waa toddobiyo sagaashanadii intaa kadibna waxaad usoo gudubtay saan qiyaasaya magaalada hargeysa oo fankaagii aad dib u timi markaan hargeysa yimid fanka markiiba maan bilaabin fanku aniga wax iga aha tuugeysi waan dhuumin jirayo guryaha asxaabtaas kala fadhiistay iyo qaaciyada iyo waxaasaas ka tumi jirnay dabeetood sanadkii dhowaa sanad laba sano horteed ayaa waxa isoo waxa isoo gelisay fankan qoorta isoo qabatay oon in badan ka meeraystay weriyaha v o eda sagal sagal baa la weydiiyaa fankayga iyadaa jarka igu tuurtay hees waxaa jirtay aan barnaamijkan ugu talagalay inaan kasoo qaato oo la yidhaahdo habaar soo isheeda ma qabtaa la yidhahdaa haye habaarso ishaydu ma qabto heestiiba iga duubtay haba soo noqon haydaa england baa ku xigtay haba soo noqon haydaa
wagaag waynu waynu geli doonaa mahad heesahaasi kuwa hore qaaciga dawadaas aan daawada qaar badan oo ka midood si wanaagsan u qaado laakiin haddii kuwaagii kamahad ahaan haddaynu ku horeyno sugaan cusubaad hadda soo saartay muddooyinka dambe kuwaagii haddaynu ku bilowno heesta ugu horeysa maxaad soo qaban lahayd
horta nin walbaba sacabkiisa sacab ugama horeeyo sharcow fankayga aniga wuxuu waxaa gacanta ku qabtay oo iga taageeray oo aan u hayaa abaal heestii ugu horreysay ii dhiibay ninka la yidhaahdo cabdullaahi xasan ganey heesaan anigu qaado walow ay mid anigu leeyahay ka horreyso caawa raba inaan barnaamijka ka afduubon tayda ku bilowdo tiiskuma bilaabay taydaa raba inaan ku bilaabo hees waxaa jirta la yidhaahdo hibaluula hibaluula anigaa habeen gabadaan walaalanahay saaxiibanahay in badan wada shaqaynay oo aad dad iskugu dhowbaa jira dadka oo aad isku fahmaa hiba mahad waan salaamayaa ayaabaan u sameeyey hees waxaana de heesta qofka biniaadamka heesna qofka kaa codsadaa heesna waxbaa kugu dhaliya markaan dabeecaddeeda u fiirsaday gabadha hadde dadka dadka aalaaba dadku markay asxaab yihiin way isku dhacayaan waxaa imanaya perception qaldan waa isku si walba iskugu dhacaysaan adoo marxalada barashar ku jiraad ku lumaysaan gabadha waxaan ka waayay wax cala ah tiiba ma hadda haddan isdilaynaa shaqan isku dilaynaa tiiba ma aha dadka iyadoo wada ixtiraamaysaan iyadoo caroonaysaan heli waayey dadnimadeedu ma gabadha hees anugu tala galay ayaan u sameeyey la yidhahda hibaluula marka taasaan horta ku bilaabayaa taydii aniga aan sameeyey heestaa midhaheeda aniga iska leh laxankeeda anaa iska leh walow markii dambe abwaanadii igu yidhahdeen iyo hees fiican bay noqotay anas maan lahayn ba jacbur baan moodayay qofka ta ugu horreysa marka waxaad kaga dhigtay si kale kuma garatide ahna ahna adigaa sameeyey adigaa la xameeyey adigaana qaaday ahna ahna kaga dhiga xabadda anaa sheegtay anaa qaadaya muusigana waxaa u tabeyn in la yidhahdo shabcaan isko isna waan salaamayaa waagaag maxay odhanaysaa markaa heesto xulka weeye dumaroo dhan hibaluula xurmo badan xila janno qof xalaala oo xanaana xagamaanka xalan laabta ma xanaaqdo oo xumaanta kuma hayso qalbigeeda xushmad weeye midu haysa dadka oo dhan ma xumaado kalgacay la xafidaaye xag jir weeye kay jeclaato xarakaysa xildhibaanka nafta weeye nafta weeye xasilsiisa saas leeda heesta waa hagaag waxa weeyaan si kale kuma garatid amaan way ku dhammaatay heestaas xarafka xa'dana waad ka gashay oo isagana la garanayo halku maro
waa taan la yaaba oo adag oo adagoo oo yar yar tahay ereyadiisu mooye si allaala say ku dhalatay heestaas marra waaxid heestaasaa ugu horreysa heesaalnay haa
qof xalaala oo xanaana xagga maanka nafta weeye xasilsiisa ma xumaado kalgacayl xafidaaye agjir weeye kay jeclaato xarakaysta xildhibaanka nafta weeye nafta weeye xasilsiisa
damaystiri waxaad ka bilowdayba halkii ugu dambeysay waxaa la yidhaahdaa marka ciyaaraha la ciyaaraya ama turubka ama dubnad waa mar baa la wada degay maystiri hal mar baad wada degtay laxankii ereyadii codkii wixii oo dhanba cidba waxba maad reebin niyo anigu bay bay xabadaas igu soo baxaysay wa Een, mid kale aan dee iminka aan halkan jeclayn iyadana oo laakiin janalkayga ku jirtay janalkayga gelin hore ayaa iyadana jirto kofirka berigii kofirka oo aanu iyadana iyadoo la tartamayo yuentu ay qaadanaysay heese tartana aan iska laaqlaaqayon islahaa iyadana de bal ku yara eg iyadana layga qaatayba oo la- een, wada qaadno khadrasinimo iyo een, kofirkaan u qaadno khadrasinimo iyo anigii yurub oo aan ka dhigayo wacyigelin ah wacyigelinna taana taana taana waan sameeyey laakiin dadku ma yaqaanaan in badan dee looma isticmaalin taana waan sameeyey marka waxaaban ogaadayba inaan wax- ha- haba jacbur ha noqoteen inaan wax yar wax yar inaan samayn karayo ha laakiin qani kama ahidda xagga xagga wax samaynta qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada cawayska washington ee soo socda barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
xuural caynti dumar weeye hibaluula qof xanaana badan weeye xoog ogaala qof xikaayo badan weeyo xikmad miidhaan xuural caynti dumar weeye hibaluula qof xanaana badan weeyo xikmad miidhan qof xikaayo badan weeyo xikmad miidhan maxana qabo oo xumaanta kuma hayso qalbigeeda